dugsiyada hoose dhexe sare magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa dib loo furay kuwaasi oo kasoo laabanaya fasaxa labada bilood ee sana dugsiyeedkii tagay labada kun laba iyo labaatanka saddex iyo labaatanka ardayda fasaxa kasoo laabanaysa ayaa waxay isugu jiraan ardayda u fadhiisatay imtixaankii dambe ee sanad weliba dhammaadkiisa ay qaadaan iskuulada marka laga reebo kan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya axmed cabdulaahi qandho maamulaha iskuulka alkhadaab iyo macalin cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulle maamulaha iskuulka maxamed cali ayaa si wada jir ah ugu warbixiyey furitaanka sana dugsiyeedka labada kun saddex iyo labaatanka afar iyo labaatanka iyo sida ay ugu diyaar garoobeen runtii aad iyo aadaan idigu soo dhaweyneynaa iskuulka maxamed cali runtii saa ujeedaan waxaa noo furmay sana dugsiyeedkii cusbaa laba kun saddex iyo labaatan laba kun afar iyo labaatan wuxuu noogu furmay si aad iyo aad u wanaagsan walow sanadkii hadda dhammaaday laba kun labaatan iyo laba laba kun labaatan iyo saddex marxalado kala duwan lasoo maray marxaladahaas oo ay ka mid ahaayeen fatahaadu ku dhufatay magaalada beledweyne oo gaabab fara badan ay galeen ardayda waxbarashadoodii imtixaanadoodii alxamdulilah intaasoo dhan waa ka imaanay sana dugsiyeedkuu noo furmay agosto twenty twenty three alxamdulilah ardayda dhammaan intooda badan way joogaan walow isbuuci ugu horreey uu yahay oo arday badan ilaa hadda ay maqan yihiin runtii waxaa kaloo halkan uga faa'iideysanayaa waalidiinta ardaydooda ay guryaha u joogaan oo dhahayo annaga wax qarashaada oo aan uga bixin waxbarashada malahan runtii iskuulka maxamed cali wax lacaga ama fii ah kama qaado ardayda waxaan kula talinayaa marka waalidiintaasi in aysan cudurdaar u noqon doonin hadda waxay laga bilaabo ardaygayga ama ubadkayga uma hayo wax qarasha aan uga bixiyo waxbarashada runtii waxbarasho fariya ah ayuu iskuulka bixiyaa sanad walba marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta ardaydooda ay guryaha u joogaan ka faa'iidaystaan waxbarashada fariiga ah ee uu bixiyo iskuulka maxamed cali runtii qorshaha sanadkan oo degsan waxa uu yahay inaan hirgelinno ama aan ku dhaqanno manhajka wasaaradda ay soo saartay ama caruurta ama ardayda ee casharada ay xaq u leeyihiin ay helaan waxaa kaloo u qorshaheennu yahay inaan soo saarno arday tayo fiican leh waxbarashadooda ay aad iyo aad u dhisan tahay ardayda iyo waalidiintana waxaan ugu baaqayaa in ay iyagana waxbarashada ku dadaalaan tayeynteeda iyo ku dadaaladeedaba ay dhexda u xirtaan sana dugsiyeedkan sana dugsiyad kheer qaba inuu noqda ayaan rajeyneynaa sana dugsiyeedkii noo furmay maalintii sabdihii lasoo dhaafay shanta agoostna labada kun labaatan saddex labada kun labaatan afar sana dugsiyeedkaasi si nabad ayuu noogu furmay iskuulkana wuxuu leeyahay koowaad ilaa sideedaad wixii ka koreeya iskuullada kale ayaan u dirnaa haddii wax sharaxaadir aan ka bixiyo qorshaha iyo nidaamka iyo waxbarashada macadka aad ayay u sareysaa qorshaha inoo degsan waxaa waaye in aan ka noqono hormuud iskuullada magaalada beledweyne ku yaalo waxaan halkan fariin iyo duca iyo dhambaal lagu dirayaa qof walbo waxbarashada inay kor noqoto inay hagaagto inaa jahli laga baxa dhexda u xirtay sida wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada iyo federaalka sanad weliba xilligan oo kale waxaa dib loogu laabtaa goobaha waxbarashada beledweyne iyaga oo si weyn isugu diyaarinayaan sanad dugsiyeedka cusub